bismillahi raxmaan raxiim aad baad umaadsantahay ismaaciil muraaqibiinta goobjoogayaasha maxalliga tiradooda guud waa lix boqol iyo labaatan muraaqib goobjooge marka lix iyo labaatanka labaatan ka mid ahi waa dadka aan ilxaadkoodu dhammayn ee disableka ah marka waxaanu ugu talagalnay bulshada si ay cid waliba uga qayb qaadato labaatan xubnood waxaanu u xidhnay dadka curyaamiinta ah lixda boqolee kalena waxay ka yimaadeen dhammaan noocyada kala duwan ee bulshada rayidka hadday tahay ganacsato xirfadlayaal aqoon-yahano ururo maxaliya maxaan ku uhi academic institutions waxaaso dhan bay isugu jiraan marka runtii goobjooganimada maxalligaa waa howl ay ka qayb qaateen dhammaan ururada bulshada rayidka ah marka xaggee bay tageen goobjoogayaashiinu anagoo ku weydiin doonaa su-aalo kaloo la xidhiidha doorashadiisa ayoo kale
goobjoogayaasheedu runtii marka la eego horta goobaha codbixintu waa kun lix boqol labayo afartan anaguna lix boqol iyo labaatan baanu fidinay marka halkaa waxaa kaaga muuqanaysa inaanaan wada gaadhin sanduuq walba laakiin waxaanu samaynay sanaaduuqda codadka badani ku jiraan si aanu isugu dayno inaanu kofargarayno dhamma maa inta ugu badan codadka waxaanu taarget ka dhiganay sanaaduuqda afar boqol ilaa wixii ka badanoo cod ay ku jiraan marka marka tiro ahaan la eego waxaad moodaa inaanu one tird kofargaraynan laakiin marka la eego numbariskay kofargaraynayaan two tird baanu taargetka iyagu inaanu kofargarayno waan gartay doorasha shalay ka dhacday somalilan bal kolba warbixin baad sheegtay inaad dib ka soo saari doontaan laakiin guud ahaan say u dhacday
waa sa aad u sheegtay berri toole waxaanu soo saari doonaa warbixin hordhaca oo ku saabsan mishanka ama hawsha goobjooganimada maxalligaa laakiin markaad eegto guud ahaan doorashadii runtii shalay ka dhacday somalilan doorasho aada u qurux badan bay ahayd xilligii loogu talagalay bay intii ugu badnayd bersentkii ugu badnaa wuxuu bilaabmay xilligii loogu talagalay xilligii loogu talagalayna dhammaan goobaha waxaa lagu guulaystay in dadkii codbixiyayaasha ahaa ay wada codayaan codkooda dhiibtaan waxaa kaloo iyaduna runtii xalay toole suurta gashay in sanduuq kasta lagu tiriyo goobtiisii taasina howl successful sidaanu gorarkaanu ka helayno runtii commissionku ay sheegayaan sanduuq walbana waa la tiriyey waxaa iminka lagu soo xereeyey koob iyo labaatankii degmo doorasho iyadana lagu hubin doono marka hawshaasi sidii loogu talagalay ayay u dhacday doorasho aada u qurux badan baa runtii dhacday marka marka la eego kale dadka safafkaad dabcan aad martay oo shaksiyan waa dadkii kormeerayay oo meelo kala duwan baa laga yaba in isku aragno intaad meelaha maraysay dadku sidee bay usoo baxeen
runtii dadku aad bay usoo baxeen dadku salaadii subax wixii ka dambeeyey kuyadu way camirnaayeen anigu runtii meelo badan baan maray oo magaalada hargeysa iyo nawaaxigeedaba ah marka safaf dhaadheer baa lagu jiray dadku barqadii markay cadceeddu kululaatay dadku in badan waa laysku soo wada gaadhay goobaha codbixinta dadku waxay warwar ka qabeen in waktiga loo qabtay aan laga gaadhsiin doonin laakiin kormeerkii rogaal celiska ahaa aanu samaynay afartii iyo barhkii ilaa lixdii intii udhexaysay goobihii aanu soo marnay goobo dhammaaday iyo goobo dad tira yar u hadheen ayaanu wada aragnay runtii goobihii ugu culayska badnaaynu aad uga warwarsanayn marka waxaan aad u ammaanayaa runtii shaqaalihii commissionka askartii securityga ilaalinaysay dadkii runtii nidaamka aada u ilaalinayay qof khaldani hadduu soo dhex galo intaanay askarigaba isgaadhin dadkaa iska qabanaya runtii marka runtii waxaan odhan karaa waa doorasho bulshada reer somalilan ee dhinac uga soo wada jeedsatay gabagabada haddaan ku weydiiyo dabcan idinku maxaad diiwaan gelinayseen kormeerayaashiinani waxyaabaha ama goobjoogayaasha aad meelaha u dirteen maxalliga ah maxaad qabanayseen markay goobaha ay joogaan oo kale maxaa eegeyseen horta goobjoogaha maxalligii shaqadiisu waxa weeyaan inuu eego sida hawsha u socoto isagu wax saamayna kuma leh habsami u socodka doorashada numbariska ka soo baxayana isagu wax shaqaa uu ku leeyahay ma jirto isaga waxa uu kormeerayaa siday doorashadu u dhacday annagu waxaanu barometriskayaga ama waxaan wax ku qiyaasaynaa waxa weeyaan doorashadaasi xor iyo xalaal ma tahay taasina waxa runtii meelahaanu ka eegayna waxaa ka mid a agabku ma dhan yahay shaqaaluhu ma dhan yihiin muraaqibiintu ma joogaan wax dhibaatihii miyay ka dhaceen labiyo tobankii saacadood ee codaynta eriyooyinka weeyaan form baanu markaa u qaybinay inkastoo britoland si detail uga warrami doono formkaasay markaa buuxinayaan halkan xarunta soonsaf oo runtii maanta aada nagula sugan tahay waxa aanu ka abuurnay data center iyo server ay ku soo dhaco dhammaan warbixinahaasoo dhani marka runtii hawshaydu annaga waxa weeyaan warbixin madax bannaan weeyaan maxsuulkeeda ugu dambeeya oo ka hadlaysa doorashadaas see u dhacday marka dad ma la xidhay waxyaalama soo gaadhay arrimo noocaas ma dhaceen runtii meelaha qaar een, waxoogaa waxaa laga soo sheegayay inay dhibaatooyin yaryari ka dhaceen oo aan aada u fara badnayn laakiinse warbixintaanu iyadoo detailah aanu berri runtii dadka kula wadaagi doonaa